sabuuraddii boqol iyo tobanaad rabbigu wuxuu sayidkayga ku yidhi midigtayda fadhiiso ilaa aan cadaawayaashaada ka dhigo meeshaad cagahaaga saaratid rabbigu wuxuu siyoon ka soo diri doonaa ushii xooggaaga cadaawayaashaada dhexdooda ka tali dadkaagu iyagoo raalli ah bay isbixiyaan maalintii xooggaaga iyagoo leh quruxda quduusnimada ee ka timaadda uurka waa beriga adigaa leh sayaxa dhallinyaronimadaada rabbigu wuu dhaartay kana soo noqon maayo oo wuxuu yidhi adigu weligaaba wadaad baad tahay sidii derajadii malkisadaq sayidka midigtaada joogaa wuxuu maalinta cadhadiisa dooxi doonaa boqorro isagoo quruumaha dhexdooda ayuu wax ku xukumi doonaa oo meel walba wuxuu ka buuxin doonaa meydad oo waddamo badan ayuu madaxda ka dili doonaa intuu jidka socdo ayuu durdurka ka cabi doonaa oo sidaas daraaddeed ayuu madaxa kor u qaadi doonaa